rahi yaraa habeen habeenada kamid ah oo aad u qurux badan oo cirkuna furan yahay dhagaxaan yaryar ayaa cirka kasoo dhacday oo kowna heegan kusoo dhacday gurigii korkiisa bay kusoo dhaceen sida usoo socdeen ayay guri reer rahi leeyihiin kusoo dhaceen oo tv-ga korkiisa kusoo dhaceen dhagaxii yaraa wuu kala jabay dhagaxa gudihiisa waxaa ku jiray rah yar rahii aabbaha iyo hooyada ayaa soo qaaday waxay dhaheen waan haysananaa oo alla fiicanaa alla muxuu qurux badan yahay wayba jeclaadeen waxay u bixiyeen liilafooy rahii yaraa sida caruurtooda kale kale ayay u jeclaadeen labadoodii ciyaalna walaale ayay heleen laakiin siduu u joogay rihii yaraa ayuu isbedelay oo dhib badnaaday mar siduu u joogo ayuu intuu aabbaha oo hurdo wejigai qalin ugaga sawiro marna telefoonka ayuu foornada gelinayaa oo shiilayaa mar wixii buugaag ahaa ee guriga yaalay ayuu biyo ku shubayaa markaasuu saamuun ku dhaqayaa aad iyo aad buu dhib badnaa aabbe iyo hooyo way qayliyeen oo xanaaqeen maxaad samaynaysaa maxaa waxaan ka wadaa waxay u tageen suquluuga ama dadka dadka caawiya reeraha markay dhibaato ka qabsato dhinaca caruurta waa muhiim inaan sameyno henixplain ama waxa la dhaho jadwal oo lagu caawiyo raha yar haddana waxaan wacayaa qof ku takhalususay waxaas ayuu yiri ninkii ay u tageen ee iskuulka fadhiyey mar allaale markuu is yiri telefoonka soo qaad oo la hadal ninkii ayuu rihii fiiladiiba kala jaray ninkiina timihii iyo boorsadii ayuu ka gubay halkaasi ay ku dhammaatay shirkii aabbiyo hooyo halkiibay qayliyeen miyaad waalan tahay maxaad samaynaysaa ma lagu hayn karo ayuu dhahay aabe rihii wuxuu yidhi waanba iska tegay haddii maalin walba sida laygu qaylinayo sidii wuu ku tegay trestationka tareenka ayuu tegay kadibna tareenkii ayuu raacay meel buu fadhiistay meelo badan ayuu tareenku sii maray magaalooyin kala duduwan meelo dhagaxaan iyo baraf leh markuu istaagay tareenkii lug buu bilaabay rahin uu socdo socdo socdo wuxuu socdoba socdoba meelo bannaan ayuu sii maray meelo buuro leh ayuu sii maray buurta meesha ugu sarreysa ayuu tegay wuxuu arkay god yar oo buurta korkiisa ku yaala godkii dhexdiisa waxaa fadhiya oday yar oo tima caad oo gardheer hortiisana waxaa yaala buug odaygii indhaha intuu kala furay ayuu wuxuu ku dhahay rahi bal waxaan kuu qaban karo ayaan eegaya rahi wuxuu ku jawaabay qof xun baan ahay cidna ima rabto waan dhib badanahay hah hohoho ayuu yiri odagii uma malaynayo inaad sidaas tahay aada moodaysid halkan soo fadhiiso oo indhaha isku xidh ayuu yiri odaygii indhuhu isku xiray rih yaraan waxba ma dhicin indhihii buu furay wuxuu arkay inuu indhaha isku hayo odaygii qalimadiisii ayuu jeebka ka soo saartay buuggii odayga ayuu bilaabay inuu wax ku sawiro markuu buuggii dhammeeyey ayuu odaygii wejigiisa ku sawiray qalinkii odaygii ayaa qayliyey maxaad samaynaysaa waa maxay waxani raah kaa xun weligay ma arag iga tag oo iga tag buurtayda rahi yara oraad ayuu ka soo degay buurtii buurti barafkii ayuu soo kusoo dhacay siduu u ordayey intuu meel fadhiistay ayuu fakeray wuxuu is yidhi maxaa samaysaa cidna kuma rabto meelaad aado ma laha cidaad u tagta ma laha siduu u fakerayay ayuu shanqar maqlay allah diyaarad ayaa diyaarad ayuu arkay waa aabe iyo hooyo iyo walaalo oo i raadinayaa diyaaraddii ayaa la saaray isagana allah maxaan aragtidaada ku faraxsanahay ayay tiri hooyo farxaddaydii intay ka badatay ayay oyday laakiin weli sidii baan ahay ayuu yiri riyaraa waxba male ayay tiri hooyo anaa annaga ayaa kugu rabna sidaas iskala kaaya joog markii uu weynaaday rihii yaraa caan ayuu noqday waxyaabo badan ayuu sameeyey oo caan ka dhigay oo xitaa waa loo soo daawasho tagada hadda waxau sameeyo rihi yaraa sidaasuu caan ku noqday